alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wazidna cilma qunuudkaynu ku dhex jirnay iyo wakhtiyada lagu akriyayo salaadaha nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu habaaray qoladaa la yidhaahdo riclin wadakwana wa cusaya waa saddex qabiilo oo reer banu sulaymi qabaa'ilkii ka mida waktigaa gaalo ahaa nebigii asxaabtana dhibay nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam iyagoo sheeganaya inay islaameen waxaanay codsadeen in la raaciyo ama yaanay islaaminba ee waxay codsadeen inay musaacado qolo cadow hayaan nebigu ciidan gurmada uu raaciyo wuxuu markaa raaciyey toddobaatan nin oo asxaabtu ay yidhaahdeen waxaan u naqaanay alquraa nimanka qur-aanka yaqaana ee ahlu qur-aanka ah maalintii way soo xaabaysan jireen oo suuqay xaabadaa ka iibin jireen habeenkiina qur-aankay ku cibaadaysan jireen jihaadka iyo cilmigana diyaar bay u ahaayeen markay la fogaadeena ay gaadheen dalkoodii cadow afka soo kala haya ayay u geliyeen toddobaatankuna reer ansaareed bay ahaayeen toddobaatankiiba way dileen nabigu calayhi salaatu wasalaam suldaanadaa ay la heleen aada buu uga xumaaday habaarkanuu kusii daayay iyagiina ilaahay qur-aan buu kusoo dejiyey fariintoodii uu ka soo qaaday balliquu canna qawmana an laqiinaa rabbana faradiyanaa wa ardaana qolada iyadii naga gaadhsiiyay inaanu ilaahay la kulannay isaguna uu naga raalli noqday annagana uuna raalli geliyey aayad la akhriyaabay ahayd kadibna waa la nasakhay qoladaasay ahaayeen markaa qabaa'ilka magacaa leh nebiguna uu leeya ilaahay rasuulkiisiba caasiyeen sidaasaan u habaaray waxaa halkaa laga qaadan karaya iyo axaadiidtan aynu marayno dadka muslimiinta ah si gaargaara in loogu ducayn karo iyadoo shaksigooda la sheegayo iyo si guudba gaaladana in loo habaari karo ama loo nacdali karo si gaar ah iyo si guudba oo munaafiqiinta qaarkood buu nebigu nacdalayay qabaa'ilkana waa ka nacdanayay xadiidkaa hore waxaynu ku soo marnay isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam kan dambena waa ku jiraa allaahuma anjil waliida bna alwaliid wasalaamata bna hishaam wa cayaasha bna abi rabiica ninka hore waliid ibnulwaliid waxa uu ahaa axaadiidta mukhtasaraadka marar badan baad ku aragtaa xadiidkaa isagaa alwaliid ibnulwaliid ibnulmugiira wey khaalid binu waliid bay walaalahaayeen ninkan aabahoodna ninkii gaalka ahaa ee waliid ibnumugiira la odhan jiray buu ahaa waxa uu ka qayb galay dagaalkii beder isagoo xagga gaalada ka socda gacanta ayaa lagu dhigay kadibna islaam baa la yidhi oo wuxuu yihi waxaa la ii malaynayaa inay fulaynimo iga keentee mar kale aan ka fiirsado makuu u noqday islaamkii buu qaatay abijahal iyo colaalkiisii halkaa joogay ayaa lugta ka xidho oo yidhi ma bixi karaysa labada nin buu soo helay hishaam iyo iyo cayaash warina mariya buuha tub cagtay kusoo dhufteen markuu nebiga soo gaadhay weliid ayay kow ka tidhi nebiguna inuu shahiid yahay buu qiray halkaasuu ku tegey fursad wanaagsan buu helay salamata bnu hishaam isaguna waxa weeye salamata bnu hishaam ibnu lmugiira mugiirunbuu isaguna gelayaa abijahl walaalkiibuu ahaa ilaan abijahl ibnu hishaam baa la odhan jiray wuxuu ahaa raggii hore u islaamay hadduu ay gaalnimo ku dhintay abijahl isagu raggii hore u islaamay buu ahaa muddo dheerna waa la hor joogay inuu soo hijroodaabaa la diidayy sanadaasay isa soo raaceen isagiiyo ninka ka horreeye ka dambeeyaaba waxa uu ka qayb galay dagaalkii cuslaa reer yurub lala galay khaswatu muuta la odhan jiray waxa uu markii dambe ka qayb galay dagaaladii uu galay abubakar sidiiq eshaam kuwii baanu ku shahiiday cayaash ibnu abi rabiicata bnu lmugiira isaguna waa reer mugiira un oo qoladan horuun bay ilmaadeen yihiin isaguna saabiqiina alawaliin buu ka mid ahaa markaan fakadkaasuu soo galay waktigii cumar buu isaguna dhintay saddexdaa nin tarjamadooda iyo qabaa'ilkooda waa kuwaa weeye qolada reer mudar la yidhaahdo waa qabaa'ilka bani cadnaan oo nebigu uu ku abtirsado qabaa'ilka ugu xoog badnaa ee ugu fara badnaa bay ahaayeen quraysh baa gasha oo qurayshba reer mudar bay ka mid tahay nebigana kuwii aadka ugu dhibka badnaa bay ahaayeen si fikir iyo sawir caama aada uga qaadato ayaynu uga jeednaa marka saddexdaa nin oo reer mugiiro uuna oo soo googoostay oo tubku joogahoo jidka kusoo jira oo raacba badbaadi doonaysa uu og yahay nebigu shan iyo tobankii maalmood ay soo socdeenba ducadii buu waday markuu ducadii joojiyey baa la weydiiyey dee way soo galeena waydaan ogeyn buuri dib baa loo baarbaro iyagoo soo galay baa la ogaaday can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu ha yadcuu fi salaa salaada dhexdeeda wuxuu u ducaynayay xiina yaquulu marka uu odhanayo samica allahu liman xamidah rabbana walaka alxamd uma yaquulu wahuwa qaa'im qabla an yasjud wuxuu odhanayaa isagoo taagan oon weli sujuudin allahuma anjil waliida bna alwaliid wasalamata bna hishaam wacayaasha bna abi rabiica waa reer muqiire intuba waa rag islaamay alla yaqaanahoo cadowguna baadi doonayo ilaahay baa ducadii ka aqbalayoo waa la soo badbaadiyey walmustadcafiina kuwa la harawsaday ama la tamar daraystayna ilaahay ou badbaadi oo min almu'miniina ka mid ah allaahuma shdud wad'ataka ilaahayow joogsigaaga iyo halaagaaga ku adkee calaa mudara qolada la yidhaahdo wajcalhaa calayhim damiirkaa wajcalhaa ku jiraa wuxuu u noqonayaa abaaraha xagga dambe laga fahmayo assiniin mararka qaarkood damiirku wax ka dambeeya u noqdaa ama wajcalhaa waxa aada yeeshaa ayaamaha oo meesha uun laga fahmayo ama wad'ataka ayaa waxaa laga fahmayaa musiibo wajcalhaa ilaahay ou musiibadaa waxaad yeeshaa macnaha axaadiista iyo qur-aanka waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a taxliilkooda inaad fahamto iyo ereyada meesha ay markaa sida ay u wada socdaan waa ilaa macnaha anaad fahmayn wajcalhaa balaayadaa waxaad yeeshaa calayhim dushooda ka siniyi yuusuf abaarihii nebi yuusuf oo kale waktigiisii dhacay uma yaquulu nabigu wuxuu odhanaya allahu akbar markuu qunuudka dhammeeyo wuu sii kibaaranayaayo fayasjudu waa sujuudayaa wadaaxiyatu mudara qolada reer mudar la yidhaahdo reer miyigoodu yowma-idin maalinta ah mukhaalifuuna lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigay khilaafsanaayeen wax soo islaamo wakhtigaa isdhiibe ama hagaago ama islaamay may jirin daaxiyadu waa koonayaasha waa tuulooyinka waa cawaalida marka dawaaxiyatu mudara reer mudar deegaamadooda baadiyuhu maalintaa nebiga may raacsanayna way khilaafsanaayeen ilaan berigii dambe diintii ilaahay waxaa loo soo galay kooxoo waa la islaamay marka halkaasaynu ka qaadanay nacdal iyo ducaba in lagu habaari karo gaal maanta waa arrin adag oo gaaladii in la habaaro baaba la diidan yahay oo dowladii muslimiinta ha diidayn waxay leeyihiin waryaynala colaatamin iyo arsaaqada ina siyaan inaga jarin iyo arrimahooda xidhiirku inaga xumaanina waxba ha habaarina u duceeyo ilaahay ou soo hanuuni un dhahabay ku leeyihin dhinacaasi un ha shaqeeya mooye dhinaca habaarka inaga daa khalqigu kala eryaaya baabu lqunuuti fii salaati duhri salaada duhur baa la qunuudi can abi hurayrata qaala wuxu uhi abi hurayra lauqaribana lakum waan idiin dhoweyn salaata rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam salaadii rasuulkaan idiin dhoweyn macnaheedu waxa weeye sidaan idiin wada idiin wada ayaa nebigii idin ag joogsin doonaa idinka oo ka dhigan sidaa waxaa ku xidhan tihiin oo kale shaygaasaan kugu dhoweyn doonaa sawirkiisaan ku siin qaala wuxu uhi fa kaana wuxuu abu hurayrata yaqnutu fi rakcati alaakhira ragcadda dambe ayuu qunuut akhriyi jiray min salaati duhri salaada duhur wa salaati alcishaai alaakhira iyo cishaa'iga dambe ragcadiisa dambe وصلاة الصبح هي صلاة الصبح بعدما يقول مركو يلاضو سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ذاتك ألا الرمي وأدعين يا ويلعن الكافرين قالتنا ونعضليا إلا مدينة وحي أولي الدعاء مدينة نعضل بولي marka sidaasaad arkaysaa subaxii wuxuu dhex socdaa un salaadihii kalunbuu dhex socdaa qunuudkiisu xadiidkii aynu kusoo bilownee sheegaya anas uu tilmaamay inuu nebigu rukuuci qunuudi jiray subaxana dee culima waa waa subaxu u gooniyay qoladii lahaa kay daliishanayaan wey kuwan kalena waxay leeyihin dee subaxii salaadaan unbuu ka mid yahay ee si gaar unbuu u sheegaye laakiin kuwan unbuu ku jiraa baabulqunuuti fii salaati lmaqrib عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب لماذا أنا قنودك رسولك باب اللعن في القنوت قنوت كدفتي دحدي سوالا نعذل كراعد عن, ال... عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بلدا ayuu kuwa asxaabta laayay habaarayay qoladan kalena jidka kusoo jirayna shan shan iyo toban cashuu u ducaynayay waxa markaa saddex waktida ahaano mar waa markii qurayshi ay nebiga beenisay oo uu habaarayay ee habaarkiina uu la helay way horraysay taas qabla alhijra ahayd laba jeerna mar waxa weeye markan toddobaatanka asxaabi ay dileen oo xadiidkanaa sheegaya marna waa khandaq bay ka dambayso waa markaa kale aynu ka soo waramayno ee uu saddexda asxaabi u ducaynaya bil buu qunuud ka akriyay wa fii lafdin lacana rijaalan rag buu nacdalay wa fii lafdin waxa ku yaalay yadcuu wuxuu habaarayay erayga daca hadday calaa ka daba dhacdana waa habaar hadday laami ka dha ka daba dhacdana waa waxa weeye duco dacaa lahu wuu u duceeyey dacaa calayhi uu habaaray marar badan bay xuruuftu macaanida afcaasha dee bedelaysa yadcuu wuxuu habaarayaa calaa axyaa qabaa'il min axyaa'i alcarab qabaa'ilka carabta ka mid ah uma tarakahu bacda arukuuc wuu iska daa wuu iska daayey habaarkii rukuucda ka dambeeyey وفي لفظ عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا bil dhan ayuu habaarka ah ku daldalayay yalcanu wuxuu nacdalayaa riclan wadakwana walixyaana labada saddexdaa qabiil baabu lacni lmunaafiqiina fi lqunuut markaa hore mushrikiintii baa hayd iminkana waa munaafiqiintii munaafiqiinta laftigooda qunuudka in lagu nacdali karo xadiidkana sheegi can ibni cumara anahu samica annabiya sala allahu alayhi wasalam ibni cumar nebiguu maqlayoo xiina rafaca ra'sahu markuu madaxiisa ka soo qaaday min salaati subx salaadii subax min alrakcati alaakhira rakcadda dambe markuu ka soo toosay buu qaala yidhi allaahuma alcan fulanan wa fulana yadcuu calaa unaasin min almunaafiqiin qolyo munaafiqiinta ka midabuu shakhsiyaadkooda nacdalaya faanzala allahu caza wajal ilaahay baa soo dejiyey weynaayo wanaagsanaaye laysa laka kuma sugnaanin min alamri talada shay-un waxba kumuu sugnaanin go-aanka iyo qadarka allah leh aw yatuuba calayhim ilaa an yatuuba calayhim intuu ilahay ka toobad aqbalayo aw yucadibahum ama uu cadaabayo fa innahum daalimuun waa dulmi falayaa markaa uu qaadan waa'iyo ama kaag iyuu kugu dhicine la qabso arrimaha oo gaal iyo islaam saasaa la isugu dhex jirayaaye hadday qaarkood rumayn waayeen dee waxba ha qaylinin oo markaas nebiga uu qaadan waayo inaanay ku noqon baa loo sheego talada ilaahaydaale adigu diinta dadka gaadhsiiyo kii markaa gaal noqda hala yaabin wey talada waxba kuma lihidoo ma islaamin karaysid wey ila aada buu nebigu u jeclaa inay islaamaan markii ay islaami waayeenna way way ku adkaatay tarku lqunuut qunuudkii oo la iska daayo can anasin ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qanata shahran bil buu qunuudka akhriyay yadcuu calaa xayin qabiiloo habaaraya yadcuu calaa xayin min axyaai alcarab qabaa'ilka carabta ka mida qoladaa reer bani sulaym sulaym weeye uma taraka waa ka tegey marka halkaa waxaa ka muuqanaya naasilada iyo musiibadaasi markay muslimka ku timaado in la qunuudi karayo can abi malik alashjaciy waa sacd bnu ariq ibnu ashyan baa la odhanayay abi maligaas can abiihi aabihii wuxuu ka wariyey oo isagu markaa ah dariq ibnu ashyan waa sacd bnu ariq ibnu ashyan abi malik waa kunyadii magaciisi waa sacd aabihiina uu ka warinayaana waa dariq ibnu ashyan qaala wuxuu ihi markaa ninkan la yidhaahdo abi malik aabihii oo dariqa baa wuxuu yidhi sallaytu waxaan ku daba tukaday khalfa rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam nabigaan ku daba tukaday falam yaqnut qunuud muu akriin waa qunuud joogtaa weeye qunuudkan dee marmarka ahaa aragnay oo dhowrkan xaaladoodba waa kan jiray marka nafyigani waxa weeye culimadu ku fasirayaan istimraaran qunuud joogtaa mu akriin wa sallaytu khalfa abi bakrin falam yaqnut abubakarna waan ku daba tukadayo qunuud mu akriin wa sallaytu khalfa cumara cumarna waan ku daba tukadayo falam yaqnut qunuud mu akriin wa sallaytu khalfa cuhmaana baan ku daba tukadayo falam yaqnut qunuud mu akriin wa sallaytu khalfa caliyin baan ku daba tukaday falam yaqnut uma qaala markaa wuxuu yidhi yaa bunaya inankaygio abi malik buu la hadlaya innahaa tani bidcatun waa cusub tahay kaa joogtadaahi waa mid cusub buuli kan marmarka ah maya kaasi bidco maaha marka aimadu waxa ay leeyihiin dee xadiidkuna waa saxiix asxaabigan iyo rag lamida wax joogto ahi kama qarsoomeen hadduu shaygani joogto yahay walow subaxaba ha ahaatee dee wax afartii khulafada iyo nebiga ay samaynayeen si joogtaa maha wax qarsoomaya idan markaa waa xaadiidta u culus ee ay u daliishanayaan subaxu inaanu lahayn qunuud joogto ah uu kaga duwan yahay salaadaha kale baabu tabriidi alxasaa lisujuudi calayhi quruuruxiyo la qaboojiyo si loogu si loogu sujuudo adigu haddaad sijaayad qaadan jirtay oo aad ku sujuudi jirtay rag baa kulaylku waxa uu soo gaadhsiiyey intay ciidda daraan oo iska qaboojiyaan inay fooda dhigtaan si bal aanu fooda u murxin marka meeshaa khamsa oo arbaciin xaraaraddu ay gaadho ama khamsiin dee quruuruxii baa kululaanaya wejiga hadduu qofku dhigo wuu leefayaa marka ciidan baa la darsanaya oo la iska yar qaboojinayaa si loogu sujuudo xaraaraddu halkaasay gaadhsiisnay marka halkaa hore waxaynu kusoo aragnay dee sara joogii maogti mid mid buu u wadaa afcaashii iyo iyo maqaaladii magaranaysa hadaladii salaada la odhanayay maqaalkii iyo afcaashii marka ictidaalkii la dhaafo waxa la gelayaa waa sujuud idan markaa toddobaatanka xadiida soo socda sujuuddaasu kaga waramaya sujuuddii aayanu intood sujuuddo aada iska dhaqaasin jirtay toddobaatan xadiid bay maraysa ama wax dhowr cashar ku dhow ayaa ay maraysaa axaadiidta laga hadlaya cilmiga salaadu halka uu gaadhsiisan yahay markay sujuuddii toddobaatan xadiid yeelatay maxaad umalaysaa abwaabtii kale dhinacyo kala duwan baana la iska taagayaa waajibaadkeeda arkaanteeda shuruudeeda sunnayaasheeda aadaabteeda waxay ku ansaxaysa ku qurux badnaanaysa sujuudu waana xubnaha ugu qaalisan arkaanta ugu qaalisan salaada sidaa darteed baa sheekhu culays uu saaray axaadiid wixii kusoo arooray badankoodiina u keenay marka taa macnaheedu waxa weeye shay ku raacraacaya ama shay aada gooni usoo dhigatay waad ku sujuudi karaysa sidii mararka qaarkood ba asxaabtu cumaamadda ay ugu sujuudayeen can jaabir bni cabdillaahi qaala wuxu uhi kunnaa waxaanu ahay nusalli maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama duhra nebiga duhurkaanu la tukanayna fa aakudu waxaan qaadayay buuhi jaabir qabdatan min xasaa min xasaa quruuruxa xantooba quruuruxa fii kafi xantoobadaydaan ku qaaday gacantayda ubaridu anoo qaboojinaya uma uxawiluhu fii kafi alaakhar kafkayga kale ayaan haddana ku shubaya dee markaad shay qaboojinayso kolla kanaad ku shubtaa kolla kanaad ku shubtaa fa idaa sajadtu marka aan sujuudo wadactuhu lijabhati foodaydaan udhigayay fooda ayaan udhigayay marka ciiddii waa lagu sujuudi karaa haddii aanay nijaas ahayn oo dabcan ay daahir tahay foodana waa la dhigi karaa xubnaha kalena waa la dhigi karaa ee shardi maaha un qofku inuu wax dhigto faa'iidadu qulul waxaan udhiganayaana waxa weeyaan si ugu qaboobo baabu takbiiri lisujuud sujuudiyo allahu akbar la akriyo oo qofku markuu sii socdayo markuu soo socdaba sujuuda allahu akbar buu akriya takbiiraat alintiqaalaat baa la eeg noqnoqodka allahu akbartii la akriyaya wey can mudarif qaala wuxuu uhi sallaytu ana wacimraanu wacimraan bnu xuseyn labadayadaasi waxaan ku daba tukanay cimraan ibnu xuseynna waad garan oo asxaabigi khalfa caliy bni abi aalib caliy bni abi aalib baan ku daba tukanay fa kaana wuxuu cali ahaa idaa sajada kabara markuu sii sujuudayo allahu akbar buu sii odhanaya waidaa rafaca ra'sahu min asujuud kabara markuu sujuudda kasoo toosayana allahu akbar waidaa nahada min arakcatayni markuu laba ragcadood ka hinqanaya nahadadu waa hinqasho kicitaan markuu laba ragcadood tukadu kacayo kabara allahu akbar buu odhanaya gaab loo banayn maayo shaydaanka meel yaruu kasoo galaaba ma jirtaba way wada buuxdaa salaada waktigeeda falamaa qadaa markii uu dhammeeyey cali salaadii akhada cimraanu biyaddi mudarif baa wuxuu odhanayaa akhada cimraanu biyaddi cimraan baa gacanta i qabtay faqaala wuxuu uhi laqad dakaranii haada wuxuu ixusuusiyey dakara wuu sheegay iyo dakara wuu ixusuusiyey wey caligani wuxuu ixusuusiyey ina tukiyey salaata muxamedin sala allahu alayhi wasalam salaadii nebigu ayuu xusuusiyey qaala wuxu uhi kalimatan buu yacnii uu uga jeedo salaata maxamed uga jeedo in eraygii kaa u ahaa iyo in kale ayuu kala sugi waayo wuxuu uhi kelmad macnaheedu yahay cali markuu ina tukiyey salaadii nebigu ixusuusiyey taasi baan markaa ayaan ka maqlay buu ihi ninkan marka ammaan bay calina u tahay inuu salaadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam soo koobigareeyey markhaatina uu uga noqday cimraan ibnu xuseyn waxyaabaha markaa ugu markhaati kacayna takbiiraadkana ka mid ah inaan la iska aamusina takbiirtiisii socod iyo soo socodba uu akhriyo takbiirtanoo sunno ah can cabdillaahi bni mascuudin qaala wuxuu uhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ahaa yukabiru allahu akbar buu odhanayay goorma fii kulli khafdin wa rafcin sii socod kasta iyo soo socod kasta allahu akbar buu odhanayay marka laga reebo maxay alictidaal rukuucda kolka laga reebo allahu akbar ma leh samica allahu liman xamida waa intaana dee nusuustu iyagaa isqasisaya wa yusallimu can yamiinihi wa can yasaarih midigtiisa iyo bidixdiisana wuu u salaamo naqsan jiray assalaamu calaykum assalaamu calaykum waa midig iyo bidix mar baynu soo marnay isaguna laga yaabaa inuu keene xaggaa qiblada loo tasbiixsan karayo loo salaamo naqsan karayo markaasina wuxuu ahaa marka hal midh assalaamu calaykum oo keliya wajahadu ahaa وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أبو بكر وعمر نوحا يفعلانه كاسي سمين جرين مذكور كاه الرمها ينصوى الشيخ نبي قبس سمي عليه الصلاة والسلام وسلامته هي مركز توسي سعدو صو سعدو تكبيرته باب كيف يخر للسجود سيدابو قفك السجود وقدعيه waqaruu lahu sujada sujuud bay u dhaceen can xakiimin qaala wuxu uhi waa xakiim ibnu xisaam ibnu khuwaylid khadiija bintu khuwaylid inankeedada ahayd wey qaala wuxu uhi baayactu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nebigaan kula heshiiyey islaamka markii aan baycadan la gelaya waxaan kula heshiiyey anlaa uakhira me alla akhira dheh inaan alla akhira inaanan dhicin ilaa qaa'iman aanoo taagan mooyaane markaan sujuudayo waa inaan ka soo sujuudaa sara joog oo maxaa uu diidayaa inuu ka sujuudo rukuuc oo qofku isagoo sujuudsan hadduu yidhaahdo dee waabaad u dhowdaa sii wadu wuu heli karaa isagoo rukuucsan isagoo rukuucsan baa wuxuu isidhi dee kollay sujuudina way kusugaysaa sii socown dadka qaarkood oo madaxa intisaa un yar yidhaahdaan saas unbuu yar odhanaya dabeedna wuu sii socdaaba ama buu kala toosinba tawdiibayaa waa taa allaa akhira ilaa qaa'iman inaanan sujuudin sala joog mooyaane markaan rukuucda kasoo tooseen saani isu taago ducooyinkii wax ka akriyo kadib baan halkaa ka imanaya marka rukuuc kama sujuudaya sala joog baan kasoo sujuudaya macnahaasaa waadix qolyaha qaarkoodna waxa ay ku macneeyeen allaa akhira inaanan dhimanin ilaa qaa'iman anigoo islaamka ku toosan mooyaane kuma si cada tan kalaa ku cad siduu sheekuba halkan u keenay marka iska ilaali inaad rukuucda ka sujuuddo sala joogga ka kaalay baabu rafci lyadayni lisujuud sujuuddiio gacmaha kor loo qaado عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته مركو النبي حرنا الصلاة كعمه كرو قادج وإذا ركع مركو الركوع كربو قادي وإذا رفع رأسه من الركوع مركو الركوع لكرب الحيسة وقاضي أنا و... ومركانا وحوية و... آه وكعمه كرو قاضي مركو الركوع لكتوس وإذا سجد مركو سجودنا gacmuhu kor u qaadaya waidaa rafaca ra'sahu min asujuud marka uu sujuudda madaxiisa ka soo qaadana gacmuhu kor u qaadaya xataa yuxaadiya bihimaa jeeruu gacmihii la simo furuuca udunayhi dhagaha xaggooda sare marka xadiidkanina wuxuu tilmaamay marka uu sujuudayo laftigeeda nebigu inuu gacmaha kor u qaadayo sujuudda iyo kasoo toosideeda labadaba axaadiis baa markaa kani uu ka mid yahay sheegaysa sujuudda markuu nebigu sii foorasanayo soo foorasanayo inuu gacmaha kor u qaadayo axaadiis diidaysaana way jirtaa oo qaarkoodna aynu soo aragnay qaarna aynu arki doono jumhuurtuna waxay qabaan sujuudda inaan gacmaha kor loo qaadin bay culimada islaamku u badan yihiin laakiin qayb ka midii waxa ay ku jamcinayaan oo ay leeyihiin maadaama axaadiis saxiixa labaduba ay ku sugmeen waxba yaan la kala tarjiixinin oon qaar laga tegayni ha lagu jamciyo labada xaalaba inay bannaan yihin lagana tegi karo lalana iman karo laakiin joogto aan loola imanayn maadaama axyaanan mararka qaarkoodun laga wariyey nebiga inuu sujuudda gacmaha kor u qaaday markuu sii sujuudayo markuu kasoo toos marmarun baad ka dhigan kartaa ee joogto lagama dhigayo sida joogtadii waxayd inaanu kor u qaadayn sida jirtaana waxa weeye marmar inuu kor u qaadayy marka intii la tuuri lahaa axaadiidtaa sheegaysa marmarka dee ha lagu camal falaa marmarka qaarkood sidaasaana loogu wada jam lagu wada jamcin karaabay waa tii farta dhaqaajinteeda oo inuu fidin jiray baa badnayd inuu dhaqdhaqaajin jirayna waa jirtay marka waa xaaladaha qaarkood buu dhaqaajin jiray inta badanna maya can malik bni lxuwayris ana nabiy allahi sala allahu alayhi wasalam kaana wuxuu ahaa idaa dakala fi salaati marka uu galo fadakara naxwahu kii hore koruu sheegay dee kaa horena waad akriyi wazaada fiihi wuxuu ku kordhiyey xadiidkaa hore waidaa rakaca markuu rukuuco facala mila dalika gacmuhu koruqaadkaasuu samayn jiray waidaa rafaca ra'sahu min arukuuc markuu rukuucda madaxa kasoo toosiyana facala mila dalika saasuu samayn jiray waidaa rafaca ra'sahu min asujuud markuu sujuudda madaxiisa kasoo qaadana facala mila dalika saasoo kale uu samaynayo gacmuhu kor u qaadayay baabu tarki ama tarku rafci lyadayn gacmo kor u qaadistii oo la iska daayo cinda sujuud marka la sujuudayo gacmaha kor uqaadkoodii waa la iska dayn karaa si aynu horeba usoo sheegnay jamcinta can ibni cumara qaala wuxu uhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yarfacu yadayhi gacmihiisuu kor u qaadayay ilaa dhagaha goorma ida اftataxa salaa markuu salaada furfurtuu xidho iyo waidaa rakaca markuu sii rukuucayo iyo waidaa rafaca markuu kasoo tooso rukuucda wa kaana wuxuu nebi maxamed ahaa laa yafcalu dalik gacmo korutaagiddaa ma samayn jirin fi sujuud sujuudda waa xaadiidta anfiyaya kalina saasaa lagu jamcinaya marmar bay ahayd asxaabigan markaa arkayna wax jira ahayd kuwan arki waayeyna joogtadii bay la arki waayeen joogta aanu ahayn can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ihi yacmidu axadukum fii salaati midkiin miyuu salaadiisa u qastayaa marka uu ku jiro fayabruku mar fayabruka markaasuu fadhiisanayaa ama tu'sanayaa kamaa yabruku ljamal awrku sida uu u fadhiisto oo kale awrka sida loo tu'iyo sidaas oo kale midkiin miyuu u fadhiisanayaa intuu midkiin u qastiyo miyuu sida awrka u fadhiisanayaa talow sida awrku waa sidee bal kan danbaa fasiri can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa ihi idaa sajada axadukum midkiin markuu sujuudo falyadac yadayhi gacmihiisa ha dhigo markuu sii sujuudayo gacmaha dhulka ku horraysi qabla rukbatayhi labadiisa jirib ka hor falyadac yadayhi qabla rukbatayhi labada gacmood buu dhigaya kolkuu sii foorarsanayo sujuudda intaanu jilbaha dhigin walaa yabruk yuu fadhiisanin buruuka albaciir neefka geela ah siduu fadhiisto oo kale neefka geelu siduu u fadhiisto oo jilbaha neefka geelu xaggay kaga yaalaan isaga ma xagga hore mise xagga dambe neefka geeli jilbuhu dhigaa inkastoo xagga hore ay kaga yaalaan adiguna dee jilbaha ha dhigin ee gacmaha dhig oo awrku marka uu fadhiisanayo dee jilbuhu dhigaaye adiguna jilbaha ha dhigin laakiin ha odhanin dee awrkaba jilbihiisu jeenyahay ku yaalaane ka horuu dhigaayo anna ka horan dhigaya marka wax waynu iska waafaqsanna waxna waynu isku khilaafsanna wax waynu iska waafaqsanno dee afar haddii waynu wada leena afarteennibaa kala afara oo isaga jilbihiisiibaa ku yaalla jeenyaha ayaa waxay ku yaallaan gacmaha ama cagaha dee cagaha hore ayay ku yaallaan jilbihiisa innagana jilbaheennibaa kuwa dambe ku yaallo saasuu yahay ku kala duway marka sawirkii awrka waxaad yeelanaysaa markaad jilbaha dhigto siduu isaguba jilbaha u dhigo waa xadiis culimada in badan ay celceliyaanoo ay yidhaahdaan buruukulbaciir awrka fadhigiisa la diiday waa inaad gacmaha hore dhigto waayo markuu fadhiisanaya gacmaha hore u dhigaa sida la doonayaana waxa weeye inaad awrka khilaafto oo labadaada cagoode dambe ee aan gacmaha in aad dhulka ku horraysiisood jilbaha dhigto laakiin falsafadaa waxaa afgoynaya xadiidkan waa muhiim xadiidkani maqaal dheed u dheer weeye ibnu qayim iyo rag kale ay ku xiiqaan marka ay sharxayaan xadiidkan saxiixaba laakiin kala furanaya muxuu nebigu yidhi falyadac yadayhi gacmihiisa qofku ha dhigo qabla rukbatayhi jilbihiisa ka hor adugu gacmana waad leeday jilbana waad leeday gacmahaaga iyo jilbahaaga waxaad horraysiinaysaa buu nebigu ku yihi gacmaha jilbahana dambaysii walaa yabruk buruuka albaciir sida awrka ha u fadhiisaninoo ha horraysiinin jilbaha siduu isagu jilbaha u horraysiiyo marka mushkilad kaleba ma lahayo in la isku xiijiye waxa weeye uun awrku jeeyuhu horraysiiye adiguna ha horraysiinin jilbaha oo halka adiga jilbuhu ay kugu jiraan ba isaga jeeyaha kaga yaalan qofkani xaalad wanaagsan buu ku suganyaho ilaahiisa ula xidhiidayo o caabudayo oo xayawaanada kala duduwan muuqaalkooda oo dhan baa laga saaray meesha waanay u dhib yar tahay markuu sii kacayana qofku waa saas oo kale waa inuu gacmaha cuskadaa markaana inkasta oo axaadiidta qaarkoodna ay ka muuqanayso in jilbaha lagu kici karo masale khilaafiya oo gacmaha iyo jilbaha kicid iyo fadhiba waa la isku khilaafay laakiin sii kicidda iyo soo foorasiga labadaba gacmaha u dah baabu wadcil yadayni maca alwajhi fi sujuud gacmihii iyo wejigii baa la dhigi sujuudda wadcil yadayni gacmihiibaa waxaa la dhigayaa gacmaha dhigiddooda weeye maca alwajhi wejigaa la dhigi fi sujuud marka aada sujuudaysa gacmaha ma garbahaad la simaysaa ma jilbahaad la simaysaa ma xaggaa horaad u dhaafinaysaa madaxa halkeed ku beegaysa wejigaa lagu beegaya sidii markii la xidhanayaba loogu beegayay iminkana markaad sujuudsan tahay wejiga labadiisa barbar waa inay yaalaan can ibni cumara rafacahu u kor yeelay waa siiqo erey muujinaya weeye xadiidku inaanu asxaabiga ku taagnayn uu nabiga gaadhsiisan yahay yabluqu bihi yarfacahu rafacahu qaala markaa wuxuu yidhi ibnu cumar ina alyadayni labada nabigu nabigu dee ka warinaya qaala nabigu waxa ui ina alyadayni labada gacmood tasjudaani way sujuudayaan kamaa yasjudu lwajhu siduu wejiguba u sujuudo faidaa wadaca axadukum wajhah markuu midkiin wejiga dhulka dhigo falyadac yadayhi gacmihiisana ha dhigo waidaa rafacahu markuu wejigii kor yeelana falyarfachumaa gacmihii ha kor yeelo oo macnaheedu markaa waxa weeye yay kala hadhin kor ha u taagin gacmihiina dhig wejigiina dhig mid waliba u sujuudaya baabun calaa kam asujuud kam cudwan asujuud calaa kam cudwin asujuud wey calaa kam sujuud ay kam cudwin asujuud imise xubin baa laga sujuudaya mudaaf ilaygiibuu iska jaraye kam cudwin calaa kam cudwin asujuud sujuuddii imise xubin baa laga sujuudaa oo afar meelood oo midlaba ah labada cagood labada jilib labada gacmood wejigiiyo salaanta ama wejigiiyo fooda cafwan waan isugu kaa celiyo wejigiiyo sanka wejiga iyo iyo sanka laba laba xubine fooda halkaa salaanta aynu naqaano iyo sanka oo dee laba kale ah la wada dhigayo sideedaa lamaanaa la dhigi can ibni cabaasin qaala wuxu uhi ibnu cabaas umira nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulka waxa la faray yaa faray dee ilaahay cid kale amarka kamuu qaadanayn an yasjuda inuu ka sujuudo calaa sabcati acdaa toddoba xubin wejigii iyo sankii baa la isku tiriyey ogow walaa yakufa inaanu joojinin shacrahu timihiisa walaa hiyaabahu dharkiisa markaad sujuudayso cumaamada iyo shaayada iyo wixii kaa laalaada iska sii daa ha sujuuda haddii timo dheer aad leedahayna ha sujuudaana daa ha joojinintaasi laba faa'iidaa ku jira haddii aad joojiso waad ku mashquulaysaa haddaad cigaalka iyo cumaamada iyo maanta o dhan saasun hayso kolba go-i xaggan ka laabtood wadda uun khushuucdii baa kaa lumaysa mashquul baad keenaysa midda labaadee loo daayay waxa weeye waxaa lala doonayaa iyaga laftigooda way sujuudayaan sida xubnuhu sujuudayaanbu dharkuna u sujuudaya ila jaamidaadkuna ilaahay bay u sujuudayaan walaa yakufa shacrah timihiisa inaanu joojinin sujuudda u diidin walaa hiyaaba iyo dharkiisa midna sii daa waxaagoo dhan tafsiiru dalik kan baa la yar iftiiminaya xadiidkanaa sheegi ka hore iftiiminaya ilaa ka hore si guud buu sheegay kan dambena uu faahfaahin weeyey can ilcabaas ibni cabdilmualib nabiga adeerkii waxaa laga warin anahu samica rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay buu maqlay oo yaquulu odhanaya idaa sajada alcabd addoonku markuu sujuudu fooda dhigo sajada minhu xaggiisa waxaa ka sujuudaya sabcatu aaraab toddoba xubin sajada sabcatu aaraabin toddoba xubin baa sujuudaya oo minhu isaga ka mid a irbun aaraabun waa xubin qadacahu irban irban baa laha qofkii waslad waslad u jaray toddoba wasladood weeye wajhuhu wa kafaahu wa rukbataahu wa qadamaahu wejiga labada calaancalood labada jilib iyo labada gommadood farahooda xagga cada baa la dhigi marka halkan waxaa isku tirsan weji marka la idhaahdo dee wejigu dhowr shay buu ka kooban yahay oo indhihii iyo sankii iyo afkii iyo wixii wejigay ku wada yaallaane xadiidka soo axaadiidta soo socotaa sheegi doona in sanka iyo jabhada la dhigayo asujuudu cala aljabiin dhafoorkaa laga sujuudi dhafoorka oo markaa qofku waxa uu leeyahy jabiinayn iyo jabha jabhadu waa halkaa salaanta ee iminkaba sujuudda aynu dhigno jabiinaynkuna waa labada dhafoore dhinacyada ka xiga labada dhafoore dhinacyada ka xiga weeye markaa haddii uu qofku dhinac u badiyo oo labada dhinac midkooduu dhigo way ku filan tahay weeye xadiidka halka laga faaidaysanaya waa kaa wejigii hadduu ka wada qaadun bay dhib leedahay mooyaane markuu sujuudayo labada dhafoor iyo jabhada labada jabiin iyo jabhada hadduu dhigo way ku filaan can abi saciidin alkhudriyi qaala basurtu waxaan arkay buuri basurat caynaaya basurat waxay aragtay caynaaya labadayda indhood waa musanihii oo yaa-ulmutakalim loo idaafeeyey nuuntiina idaafada daraaddeed loo gooyey aliftuna rafcihiisay muujin basurat caynaaya labadayda indhood waxay arkeen rasuul allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahayo calaa jabiinihi wa anfi dhafoorkiisa iyo sankiisa ku sujuudaya calaa jabiinihi dhafoorkiisa iyo wa anfihi sankiisa uu saaran yahay asharulmaa'i waadiini raadkii dhoobada iyo biyaha oo wuxuu ku sujuuday dhulkii oo qoyan dhiidhi ah kolkaasuu dhigay sanka iyo dhinac dhafoor ah goorbay ahayd min subxi laylati ixdaa wa cishriin subaxdii habeenkii koob iyo labaatanaad ee bisha ramadaan markaa dee laylatulqadri uu ka warramayayo waxaa la itusiyey buuri iyadoo subaxdeedii roobna ina helay oon ku sujuudayo marka calaamadii habeenkii uu sheegay waxaan arkay buuri subaxdii baa nebiga ku arkay marka astaamaha habeenkaa koob iyo labaataneed inuu ka mid yahay habeenada laylatulqadriga markii uu sheegayo xadiidkaa soo qaata sheekhuna kitaabu salaad buu soo dhex dhigay isna marka meelaha sujuudda kaga filaan kara sankiiyo dhafoorka wada socda wey السجود على الأنف سنكي بالغ السجود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحو أمرت أن أسجد على سبعة على سبعة تضبح بيننا كالسجود على إفرة ولا أكف الشعر ولا الثياب درك إيتمهنا أنا هكين الجبهة فود والأنف سنكة واليدين لبدا قعمود والركبتين لبدا تلب walqadamayni labada gomadood cagahooda ee farahooda iyadoo faraha bogooda iyo beerkooda cad la dhigayoon la baqaya bidhayn baqaya bidhku oo adigoo xagga cad u roga xagga cad haddaad u rogdo waad baqaya bidhay marka baa dhinaca cad ayaa loo qotomin doonaa marka waxaad arkaysaa foodii iyo sankiibuu kala tiriyey marka waa afar meelood oo midlamaana ah xadiidkuna bukhaari iyo muslim buu ku yaalaa wuxuu xadiidkaasi caddaynayaa inaan sankii laga daynaynin sankoo qurana kuma gaabsanaysa fooda qurana kuma gaabsanaysa israacoodaa la doonaya a'imada qaarkood waa waajib bay ku tegeen qaarkoodna waa sunne maadaamuu nebigu israaciye calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed bay habboon tahay wixii kaa hakinaya inaad iska saarto haddii wejiga wax kaa saaran yihiin ama sanka wax kaa saaran yihiin ama muraayadii aada gashan tahay oo dadka qaarkood baa dee markuu muraayada gashan yahay aan sankii fooda wada dhigi karayn asujuudu cala alyadayn labada gacmood baa laga sujuudi oo laga sujuuda haadaa maxalu can ibni cabaasin an marka in xubnahan iyaga a la banaynayo iyo in dharku saaraanayo waa masale khilaafiya aimada qayb ka mid ah waxay leeyihin fooda waa in la baneeyo laakiin daliil si khaasa ugu soo arooroo adagi ma jira bay leeyihin sida xubnaha kale loo dhigayuun baa la yidhi wejigana ha loo dhigo wejigii ha la dhiga baa la yidhi oo mar qurun baa la wada sheego lixdan hala toddobadan meelood ha la dhiga unbuu nebigu ee wejiga fayda dee kuma jirto sidaa daraaddeed way faydidiisu waxba shardi ma aha jilbaha faydaba lama odhan wejiga faydana lama odhan dhiga un baa la yidhi inkastoo masaladaasi aimo badan agtooda caan ay ka tahay in wejiga la baneeyo asujuudu cala alyadayn can ibni cabaasin can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nebigu waxa uhi umirtu an asjuda calaa sabcati acdam cala aljabhati jabhada waa halkaa salaanta ee wejiga وأشار بيده كعنتي سوح كفي قينبه على الأنف سنك معنى على الجبهة مركو ليه أي إلى سنك ساري جبهة هل كان أقول كمو دين إلى سنك سار لقاي فرواوين بكم موتنا يا إلى سنك واليدين والركبتين وأضراف القدمين أضراف رواية رواية بالرواية فصيرة ساحاتي تنصون نقنقنا يسكو هذا مقال كأك حديث كانوا حكوش يا جاي هل كيهر قدمين بها عجح قدم كله وقاب كهاسة قاب كهاسة حجلا رجيا ما دين على الله رجيا ميال الرجيا أضراف بكله القدمين فرها labada gomadood farahoodaa la dhigi hadday waxoo dhami sahlan yihin wey hadday sahlanaan weyda sidaa ku sahlan wad baabu sujuudi calaa rukbatayn labada jilib baa lagu sujuudi can sufyaana can ibni daawus can abihi can ibni cabaas umira annabiyu sala allahu calayhi wasalama nebi maxamed waxaa la faroo ilaahiisu faray an yasjuda calaa sabcin wa nuhiya waxaa loo diiday an yakfita inuu hakiyo ashacra waathiyaab waxaa la faray inuu ku sujuudo toddoba calaa yadayhi wa rukbatayhi wa adraafi asaabicih kana wuu sii iftiimiyey kii hore waxa uu ahaa labada qoob darafyadooda darafyadii dhinacyadana way noqon karaane kanaa sii caddeeyey isna wuxuu ku uhi faraha caaradooda midiba mid buu sii fasiraya faraha caaradooda qoobkay ahayd haddana qoobka darafkooda haddana waxa la yidhi faraha caaradooda قال سفيان با وحو رواد حديثك كمدا قال لنبض طاووس وحا نغو يري ووضع يديه على جبهته فودي سوساره وامرها على انفه الى سنك سومري انتو halka ka soo bilaabay fooda ayu ila sanka waxa laga sujuudaya wajiga ila sanku saa soo raaciyay oo ku tilmaamay inaan laga reebay qala wuxuu leeyahay waahid kan waa mid markuu sheegayo wajiga waxa uu yidhi ilaa halkaasuu soo wadayo wuxuu ihi haadaa waaxid wejigiyo sanku waa isku mid baabu sujuudi cala alqadamayn can cabaas bni cabdilmuطalib anahu samica rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam yaquul idaa sajada alcabdu sajada macahu sabcatu aaraam wajhuhu wakafaahu warukbataahu waqadamaah intaasoo xubin baa la sujuudi baabu nasbi alqadamayni fi sujuud in la taagiyoo la qotomin labadii gombadood oon calaalcashii caddayd sidii loogu laysugu taagi jiray laysugu taagayn baa la sheegay can ama aan la rogaynin sidii aynu sheegayni oo xagga madow aan loo rogayn ama la jiifinaynin sujuudduna arrimahan hadduu qofku samayn waayo kama ansaxayso toddobadan xubin hadduu marku ku kulmin waayo dhulka laa tasix shuruudii sujuudda weeye hadduu cagahan rogana waa la mid hadduu sankii ka qaadana waa la mid bay leeyihin shuruuddii sujuudda u badan yihin waa aadaab waajiba kuwani oo dadka qaarkood baa markay sujuudsayn cagaha kor u taaga ama gacmahaba jilbaha iska saaro fooda u daaya maya can caaishata qaalat waxay tidhi faqadtu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baan waayey daata laylatin habeen habeenada ka mid ah unbuu agtayda ka kacay fantahaytu ilayhi isagii baan ku durkay waan waayo dee hareerahaygii markaan taataartaan waaye fantahaytu ilayhi waan gaadhay wey saan u daydeeyay madowgii dhulku buulku waa iska madow yahay laambad siraadina ma jirte waa iska madow dabkana waa la baktiin jiray markaasaan u daydeeyaan u siqayay baan gaadhay wahuwa saajid isagoo sujuudsan intaynu uga jeednaana waa intan soo socota waqadamaahu labadiisa cagoodna mansuubataani way qotomaan oo faraha intuu dhulka dhigay ayuu qotomiyey way qotomaantu sidii la isugu taagi jiray maaha waabuu sujuudsan yahay faraha caaradoodaa dhulka saaran wa huwa yaquulu wuxuu leeyahay allaahuma inii acuudu biridaaka min sakhatik ilaahay ow raali noqoshahaagaan magan galo cadhadaadaan ka magan galay wa bimucaafaatika min cuquubatik cafiskaagaan magan galo cuquubadaadaan ka carari wa bika adaan ku magan galay minka adaanaan kaa magan galay adaan kaa carari aan kugu carari laa uxsii ma karaya hanaa'an calayka ammaan aan ku ammaano oo dhammaystiran anta adigu kamaa asnayta calaa nafsik saaad naftaada u ammaantay ma kari kara inaan ku ammaano ammaantaadu way dhammaystiran tahay tayduna waa tu addoon oo oo dhamaystiray ducada qaaligaabuu akriyaya dhinacyo badan baa markaa xadiidka dhowr meelood baa laga soo daliishanayaayo salaatuleilku habeenkii tukanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam sujuudda inuu dheeraynayay ducadii sujuudda ayay mar dhinac ka soo gelaysaa mar waxay ka soo gelaysaa kayfiyadda loo sujuudayo mar waxa ay ka soo gelaysaa gabadhu inaanay weyse jebinaynin ninkeeda isagoo tukanaya sujuudsan bay cagihiisa taabanaysaa nebigu wayse ka jabtayna ma jira wuu iska sii wadanaya axaadiidta saxiixa wey ee aada ku arkaysa saxiixu muslim buu kusugan yahay baabu fatxi asaabici rijlayn fi sujuud fatxi miya baabu fatxi fatxi asaabici alrijlayn labada adin farahoodaa la kala kaxayn fi sujuud marka sujuuda haddii fatxi la idhaahdo iyo haddii fatxi la idhahdo isu tegay fataha iyo fataxa wuu kala kaxeeyun wey can abi xumayd asaacidiy qaala wuxuu uhi kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa ahwaa ila alardi saajida markuu dhulka u foorabsado uu sii sujuudayo jaafaa wuxuu kala kaxaynayaa cadudayhi labadiisa cududood can ibdayhi labadiisa kilinkiluu ka qaadi labada kilinkilla kuma nabaye eh sidaasuu uga yara hinjin wafatakha ama waftaxa wuxuu kala kaxeeyey asaabica rijlayhi labadiisa cagoodna farahoodana saasuu iyagoo kala kaxsan ayuu dhulka saa u saaray oonu aada isugu dhajinaynin yaro kala furay markuu dee asxaabigu isagoo sujuudsan saa u eegay bicturekuu ka qaaday ama sawirkiibaa kaasa iskumay dheganayna way kala furaayeen baabu makaani lyadayni min asujuud gacmaha meesha la dhigaya marka la sujuudsan yahi xubni baa laga sheekaynaya xubin xubin can wail bni xojr qaala wuxuu uhi qadimtu lmadiina madiinadii nebigaan soo galay faqultu waxaan idhi laanduranna ilaa salaati rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam walle inaan u fiirsan salaada nebiga maxaa la iiga sheekaynayaaba fakabara allahu akbar buu hi markuu xidhanayay wa rafaca yadayhi labada gacmoodna kor buu u qaaday xataa ra'aytu jeeroon arkay ibhaamayhi labadiisa suun qariiban iyagoo oo u dhow min udunayhi labadiisa dhegood eeg labadii suul dee dhegii bay ku dhow yihin buuri marka dhegaha xaggooda hoose way ka hooseeyeen wayse u dhow yihin oo dee faraha xaggoodii sare ayaa dhegta xaggeedii sare ku beegmaya falamaa araada markuu doonay nebigu an yarkaca inuu rukuuco kabara allahu akbar buu sii yidhi warafaca yadayhi gacmahana kor buu u qaaday uma rafaca ra'sahu madaxuu kor usoo qaadayo faqaala wuxuu ihi samica allahu liman xamida uma kabara wasajada allahu akbar buudo wuu sii sujuuday fakaanat waxayd markaa uu sujuudayay yadaahu gacmihiisu min udunayhi xagga dhegihiisa waxay ka taalay cala almawdici meeshii alladii meeshaasoo istaqbala bihima salaata salaada uu ku furfurtu ku qaabilay markuu taagnaa salaada qaabilayuu furfuranayay gacmuhu waxay ku toosnaayeen wejigiiyo dhegah markuu sujuudayna halkuu dhigay halkaasoo kaluunbay la sinayd oo kolkuu sujuuduhu fooda dhulka ku hayo iyaguna dhegihii gacmihii wuxunay ku toosan yihin inay hoos yaalaan dhegaha iyo wejiga ee dib umuu dhigin horena umuu kaxayn calalmawdici meel bay ku toosnaayeen gacmihiisu alladii meeshaasoo istaqbala bihima salaata salaada uu ku qaabilay salaada ila salaadii baad qaabilaysaa markaad xidhanayso markuu xidhanayo salaada qaabilayo halkuu gacmaha geeyey ayuu markuu sujuudsanaana ay yaaleen dee iska fahmaysaa oo marna hawaday ka yaaleen marna dhulkay ka yaalaan baabunahyi can basti diraacayni waxaa la diiday in la fidiyo labada dhudhun fi sujuud marka la sujuudsan yahay labada dhudhune gacmaha in dhulka la jiifiyo waa la diiday baabacadun baa la dhigaya ila toddobadii la dhigaya kuma jiraan can anasin can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu anas ka wariyo rasuulku yihi qaala wuxuu nebigu yihi laa yaftarish yuu isgoglanin yaa laa yaftarish yuu goglin jiifinin axaduku midkiin diraacayhi labadiisa dhudhun ee xagga gacmaha fi sujuudi markuu sujuudsan yahay yuu suxullada dhigin dhulka iftiraasha alkalbi iftiraashan ka iftiraashi lkalbi jiifin oo ta aygo kale ah markuu aygu soo ligan yahay ee uu saa usoo fadhiyo kodoloobo labada jeenibu sidaa ilaa suxullada dhulka usoo dhigaa kaa ayaad u egaanina ka daah calaan calooyin kun dhig ilaa suxullada ha dhigin awrkii iyo aygiiba la diid baabu sifati sujuud sujuudda tilmaanteed can ilbaraa ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam mar nebigu kaana wuxuu ahaa idaa sallaa marka uu tukado jaha saasuu isu wada foororinaya wuu iskala shubaya oo qofku dee mar wuu isku moqoloosnaan karaayo dib buu usoo fadhiisnaan karaa laakiin nebigu saas usii kala shuban yahay yataxaamal cala aras madaxuu isku wada qotomina isku sii foororinayaayo jidhkii waslad waliba meesheeday ku nasanaysa jaha saasuu isu foororinaya caafimaad ahaanna sidaasaa u fiican maskaxda iyo dhiiggu inuu gaadho sida ugu wanaagsan xidida waxaa jira aanu dhiigu sidii ugu fiicnayd u dhex maraynin baa laleeyay ilaa markaasun mooyaane oo dhiigga ka dhargi iyadoo xidid aan dhiigga gaarhayn dee aanu jirin haddana xaaladaa iyada ah maskaxdu waa xaaladaha ay ugu wanaagsanta can cabdillaahi bni malik bni buxaynata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu aha idaa sallaa markuu nebigu tukado faraja bayna yaday labadiisa gacmood buu sidan u kala kaxaynayaa xataa yabduwa jeeruu muuqdo bayaadu ibdayhi labadiisa kilikilo caddaankoodu inta badanna dee ummaduu tukinaya ama keligiibuu tukanayaa eed cid hareeraha kaga naban isaga sideennanoo kale may jirin marka gacmihii markuu saa u kala kaxeeyo kilinkilada caddaankeeda halkaa ka muuqanaysa taasina markaa waxay faa'iideynaysaa inuu gacmihii kala fogeeyey waxay faa'iideynaysaa in qaarka sare bannaan yahay oo ama go-hu hilaaban yahay ama uu iska laydhsanayabo intii kore bannaan tahay ilaa hadduu shay ku jiqa xidhan yahay lama arkeen taasina dhib ma laha qofkii oo tukanaya haddii uu nin yahay oo qaarkii sare bannaan yihiin waxaa kalay muujinaysaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam kilinkilada timahooda inaanu daysan jirin ee daa'iman uu iska nadiifinayo iska xirayo wa ilaa haddii ay timaleede way madoobaanlayd ama ay caddaateen dee nadaafada nabigay sheegaysa calayhi salaatu wasalaam waa meelo mustafaadaad dhinacyo kala duwan oo markaa aanan kuu muuqan ayaa marka la sharxa xadiidka ka soo baxaya baabab kala duwan gelaya can abi hurayrata qaala wuxu uhi low kuntu haddaan ahaan lahaa bayna yaday rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga haddaan hor taagnaan lahaa la absartu waxaan arki lahaa ibdayhi kilinkiladiisa labadiisa kilinkilo qaala abuu mijlas waxa uu ihi raawihii xadiidka warinayay kaannahu qaala daalika sidan abi hureyra waaba isagoo yidhi wuxuu u yidhi sidan liannahu fii salaati salaad buu ku jiraa markaa sababtu kilinkilooyinka nabiga la arki waayey waxa weeyaan inuu ku jiro salaad markaa abi daawuud wuu wariyey xadiidka laakiin wuxuu ku wariyey gacmaha kolka salaada meelihii gacmaha kor loo taagayay ayuu isagu baabkaasu ku daray sheekhanina sujuudu ku daray sida fiicanina waxa weeye taa abi daawuud istidlaalkiisa oo ah in lagu daro xadiidkan laftiisa kolka la xidhanayo ama afartii meelood ee gacmaha kor loo qaadayay abi hureyra wuxuu leeyahay haddaan nebiga hortiisa taagnaan lahaa waxaan arki lahaa gacmihiisa kilinkilooyinkooda ayaan arki lahaa laakiin dee may ii suuroobaynin inaan is-hortaago oo liannahu fii salaati salaad buu ku jiraa abi hureyre nebiguna salaad buu ku jiraa markaa imaamka iyo ma'muumkuna way kala dambeeyaan marka isma hortaagi karaynin kolkaa hore oo dee waan daba taagana oo imaamku ma'muumka kama horeeya dee hadday ii suuroobi lahayd inaanan salaad ku jirin oon bayna yaday rasuulillaahi is-hortaagi lahaa gacmaha korku kor u taagayo siduu kor ugu qaadayay waxaan arki lahaa kilinkilooyinka eeg markaad iminka ka dambayso imaamka dee kilinkilooyinkiisii way sii jeedaanoo ma arkaysid kolka uu salaadii xidhanayo o kale laakiin haddaad isa soo hortaagto qofkiina gacmihiisu qaawan yihin waad arki lahayd marka in xadiidka halkan la keeno waxaa kaga fiican halkaa kale ee gacmaha kor loo taagayo in la geeyo ayaa ku fiican sida abi daawud uu yeelay low kuntu bayna yaday rasuulillaahi haddaan nabiga hortiisa taagnaan lahaa waktigan la tukanayo la absartu ibdayhi labadiisa kilkilaan arki lahaa ilaa gacmihiibuu kor u qaaday kaanahu qaala dalika ciladan wuxuu u sheegay oo cudurdaarkan u sheegay abi hurayra liannahu fii sala salaa buu ku jiraa nebiguna salaad buu ku jiraa isna wuu ka dambeeyaa marka halkan in la dhigo baabu rafci ilyadayn ayaa ku fiicantay waayo sujuuddii iyada dee markuu sujuudsan yahay kii ka dambeeyey wuu arki karaa can cabdilaahi bni aqram qaala wuxuu uhi sallaytu maca rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigaan la tukadayo fa kuntu waxaan ahaa araa mid arka cufrata ibdayhi labadiisa kilinkilla caddaankooda idaa sajada marka uu sujuudo waa sidaa markuu sujuudsan yahay waa la arkayaa kilinkilooyinkiisa gacmahana uu kala bixiyo laakiin kolkuu gacmaha kor u taago uu kaasii jeedo dee gacmihii tafriij buu ku samaynaya waa kaa taagay arki maysid kolkaa marka labada xadiid iyagu waa ku munaasib tarjamada laakiin in loo soo daliishado kaa dhexe sujuudda kuma habboona bay leeyiin sida abi daawuud uu sameeyey baa fiican oo rafculyadayni fi liftitaax wa fi lrukuuc wa fi lictidaal uu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam marka sujuuddii halkaasuu cilmigeedu marayaayo hal hal iyo xubin xubin ayaa iyo xaraka xaraka loo qaada dhigay sidaa daraaddeed waxaad garan karaysaa salaadu inay u baahan tahay cilmi aada u fara badan oo xataa caalimku aanu koobi karin wallahu aclam